dalka Mozambique ee qaaradda Afrika waxaa ka bilowday rabshado ay dhigayaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ah taas oo sababtay dhimashada in ka badan soddon iyo saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen shan iyo toban kale rabshadahan ayaa yimid kadib markii maxkamadda dalkaasi ay xaqiijisay guusha xisbiga talada haya ee Mozambique kadib doorashooyin lagu muransan yahay oo dhacay waxaana dadka ku dhintay rabshadahan ku jira laba sargaal oo ka tirsan booliska dalkaasi sidoo kale tani ayaa sababtay in la boobo xarumo badan oo ganacsi ah waxaana soomaalida gaar ahaan kuwa ganacsiga ku leh dalkaasi lasoo darastay walaac xoogan muuqaalo la baahiyey ayaa muujinayay mucaaradka oo hubaysan kuwaas oo dhacayo bililiqo u geysanaya xarumo ganacsi oo ku yaala dalkaasi Mozambique marka laga yimaado dhimashada dhaawaca iyo boobka ka dhashay rabshadan waxa ay sidoo kale sababeen in maxaabiis badan ay ka baxsadaan xabsi ku yaala dalka Mozambique iyagoona ka faa'iideysanaya qalalaasaha ka jira dalkaasi in ka badan kun iyo shan boqol oo maxbuus ayaa la xaqiijiyey inay ka baxsadeen xabsi ku yaala dalka Mozambique xilli dalkaasi ay ka soconayaan rabshado looga soo horjeedo xukuumadda kadib doorasho muran badan dhalisay oo ka dhacday taliyaha booliska xukuumadda Mozambique oo shir jaraa'id qabtay ayaa xaqiijiyey dhimashada soddon iyo saddex ruux iyo dhaawaca shan iyo toban kale isagoo geesta kala sheegay in wax ka badan kun iyo shan boqol oo maxaabiis ah ay baxsadeen waxa uu intaa ku daray in dib loo soo celiyey boqol iyo konton ka mid ah maxaabiistii baxsatay halka weli la la'yahay halka ay jaan iyo cirib dhigeen maxaabiistii kale ee ka faa'iidaystay qalalaasaha ka jira dalkaas xaaladda ka jirta dalka Mozambique ayaa iminka ah mid cakiran qolyaha mucaaradka ayaana ku doodaya in la musuq maasuqay doorashada dhacday aysanna aqbali doonin natiijadeeda